بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
bismi illaahi araxmaani iraxiim in hadallada lagu furfurto ama kitaabada iyo qoraalka lagu furfurto waa sunna waxaana looga dayanayaa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala maa min suuratin min alqur'aan ilaa waxaa lagu bilowday bismi illaahi araxmaani iraxiim markii laga reebo suuratu towba suuradaha kaleo dhan waxaa lagu furfurto alla uu ku furfurtay bismi illaahi araxmaani iraxiim marka waa iqtidaa'an bikitaab illah marka koowaad waa ku dayasho lagu dayanayo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala haaniyan waa iqtidaa'an bisunnati nabiyi sala allahu calayhi wasalam ku dayasho sunnadii nebiga lagu dayanayay calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu risaalo qorayo ama uu warqadad u dirayo wuxuu ku bilaaban jiray bismi illaahi araxmaani iraxiim sida risaalada uu u diray heraql wuxuu ku qoray bismi illaahi araxmaani iraxiim min muxamedin rasuuliillah ilaa heraql cadiimi ruum saasuu nebigu ku bilowda risaaladaas calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku bilaaba marka bismi illaahi araxmaani iraxiim midda saddexaad ama sababta saddexaad oo basmalada loogu furfuranayo waxa weeye atabarukan bismi illaahi caza wajal in la barakaysto magaca ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo in ilaahay la kaashado maxaa yeelay bismi illaahi araxmaan iraxiim ba-da ku jirtaa waa lilisticaana kaalmaysi waayo waa kaalmo dalab markuu qofku leeyahay bismi illaahi araxmaan iraxiim macnaheedu waxa waye waxaan kaashanaya ilaahay subxaana wa tacaala allahaasoo raxmaanka ah raxiimna ah ayaan kaashanaya maxaan u kaashanayaa waxaan akrinayo waxa aan qorayo waxa aan ku hadlayo waa lasoo qadaraa kadib bismi illaahi araxmaan raxiim aqra-u haddaa wax akrinaysid macnaha aqra-u baa ku jirta waa niyadaada markaa wax aqrinayso haddaad wax qoraysana maxaa ku jirta oo niyeysan tahay aktubu waan qoraya marka bismi illaahi raxmaan iraxiim ba-du waa isticaana ilaahay baa waxaad ka dalbaysaa inuu kugu kaalmeeyo waxaad akrinayso ama waxa aada qorayso marka sidaasaa mualifku raxmatullahi caleyh ugu furfurtay waxaa jira xadiid culimmada qaar ay sheegaan oo ay yihaahdaan waa sababta loogu furfuranayo bismi illaahi araxmaan iraxiim xadiidkaasina wuxuu leeyahay kullu amrin di baalin laa yubda-u fiihi bibismi illaahi araxmaan iraxiimi fahuwa abtar arrin walba kullu amrin di baalin arrin walba oo u saaxiiba shani arrin weyn arrin walba muhiima oo aan lagu furfuran laa yubda-u fiihi bibismi illaahi araxmaan iraxiim oo aan lagu bilaabanin bismi illaahi araxmaan iraxiim fahuwa abtar fahuwa abtar waa arrin daba go-an arrin walba bismi illaahi raxmaan iraxiim aan lagu furfuran waa arrin daba go-an laakiin xadiidkaasi waa daciif xadiidkaasi ma sugna can inabiy sala allahu calayh wasalam saas darteed xadiidkaasi miyaa la cuskanayaa marka bismi illaahi raxmaan raxiim la sheegaya sababta loogu furfurtay maya xadiid daciifa lama cuskado lamana daliishado waxaa la daliishanayaa laakiin oo la cuskanaya arrimihii aan soo sheegnay iqtidaa'an bikitaab illah wa bisunnati nabiyi sala allahu calayh wasalam wa tabarukan bismi illaahi caza wajala sidaasaa sheikhu ugu furfurtay qaala raximah llah alkalaamu huwa alafdu lmurakabu lmufiidu bilwadci maqsuudkiibuu u dhaadhacay muqadimada kuguma dheereen sheiku raximah llah wuxuu yidhi alkalaamu kalaamka huwa allafdu waa lafdi lafdigaasoo almurakabu la isa saaray lafdigaasoo almufiidu wax faa-iideynaya bilwadci ay biluga alcarabiyana wax ku faa-iideynayo kalaam markii xagga luqada carabiga laga hadlayo waa waxa qofka uu ku hadlo waa waasic laakiin kalaamka cinda naxwiyiin waa mid annaga noqusaysa nuxaada iyo culimmada naxwada maxay kalaam u yaqaanaan kalaam waxay u yaqaanaan wixii afartan arrin kulansada afar arrimood waa afartaas arrimood wixii laga helo culamada naxwada kalaamay u yaqaanaan afartaas arrin mid ka mid a haddii laga waayo culimmadu naxwada kalaam uma yaqaanaan fannigaana hadda culimmada naxwada iskale sooma waa fannigoodii waxay kalaam u yaqaanaan waa wixii afartaa kulansada afartu waa maxay inuu lafdi yahay inuu murakab yahay inuu mufiid yahay inuu carabi wax ku faa-iideynayo soo afar maaha afartaas ayaad ka fiirinaysaa hadalka haddii afartaas wax ka mida aad ka weyso kalaam ma la yidhaahdaa cinda naxwiyiin kalaam ma aha afarta waxay ku kulmaanna maxay u yaqaanaan kalaam afarta marka waa maxa midka koowaad wuxuu yihi huwa lafdu waa lafdiga allafdu xagga luqada carabiga waa alramyu waa tuurid markii luqada laga hadlayo asal ahaan oo qaamuuska lafdi aad ka raadiso waxay u yaqaanaan wax la tuuro marka koowaad naxwiyiinta maaha yaa tan naxwiyiinta u imaanayna markaan luqada leenaha maxaa loola jeedaa qawaamis wax la yidhaha jira soo maaha oo kelimaadka carabiga laga fiiriyo kelimadan lafdi haddaad qaamuus ka fiiriso macnaha uu yeelanayaa ka hadlayna naxwaha markii loo yimaad maxay ula jeedaan lafdi ayaduna waa gaar istilaaxa waa gaar laakiin luqa ahaan lafdi waxaa la yihahdaa wixii la tuuro waxaad leedahay akaltu tamrata wa lafadtu nawaaha waxaan cunay timirtii akaltu tamrata timirtii ayaan cunay walafadtu waxaan tuuray nawaaha lafteedii timirtii waan cunay lafteediina waa iska tuuray walafadtu nawaaha macnaheedu waa maxay annawa waxaa loo yaqaan waa lafta lafteediina waan tuuray lafadtu marka maxaa lagu fasirayaa markaa bimacnaa tuurid waa waa ramaytu halkan midaas miyaa loola jeedaa markuu halkan ka hadlaya sheikha ulama jeeda taas halkan asiga lafdiga wuxuu ka wadaa oo naxwiyiintu ay lafdi u yaqaanaan waa asawtu almushtamilu calaa bacdi xuruufi alhijaa-iya waa cod iyo dhawaaq almushtamilu dhawaaqaasoo kulansanaya ay ku jiraan calaa bacdi xuruufi alhijaa-iya xuruuftii alif axmaalaha qaar ka mid a xuruufta alif axmaalaha soo lama yaqaan alifuu ka bilowdaa ilaa ilaa yaa xuruuftaasi wax ka mid a lafdiga kulansanaya ayaa lafdi loo yaqaana haddaa inta hadasho dhawaaqdo dhawaaqaagu ay ku jiraan xuruufulhijaa-iya wax ka mid a maxaa la leeyahay dhawaaqaasi lafdiyay u yaqaanaan waa cod iyo dhawaaq xuruuftii alif axmaalaha wax ka mida ay ku jiraan zaydun markaa dhahdo dhawaaq soo maaha zayd soo dhawaaq maaha markaa ku dhawaaqdo waa sawt codkaagaasi xuruufulhijaa-iya ma ku jiraan zayd aada ku dhawaaqday xuruufulhijaa-iya ku jira xuruufulhijaa-iyahaasi waa maxay za-da iyo ya-da iyo daalka idan maxaan leenahay zayd markaan ku dhawaaqno waa lafdiyaa leeyahy maxaan ku ogaanay inuu lafdi yahay xuruufulhijaa-iyaha ku jira waa cod xuruufulhijaa-iya kulansanaayo idan lafdi waa la fahmay lafdi waa dhawaaq kulansanaya xuruuftii alifaxmaalaha qaar ka mid a dhammaantood shardi maaha qaar ka mid a laba xaraf saddex xaraf afar xaraf intay doonaaha noqdaan waxaad ka fiirinaysaa uun dhawaaqan xuruufulhijaa-iya ma ku jiraan hadday ku jiraan waa lafdi waa asawt almushtamilu calaa bacdi xuruuf alhijaa-iya marka koowaad marka kalaamku waa inuu lafdi noqdo lafdi markuu leeyahay sheikhu waxaan lafdi ahayn miyaa jira waa jiraan ishaaraa jirta hadda matalan hadduu qof istaago ee aan gacanta ugu ishaaro fariiso sawd miya ishaarada gacanta sawd miya ma xuruufulhijaa-iyaa ku jirta kalaam lama yidhaahdo kitaabadu waa la mid qoraalka ayaga agtooda waxay ku leeyihiin ma ahan kalaam uma yaqaanaan kalaam kalaam waa dhawaaq dhawaaq waa wixii lagu dhawaaqo dhawaaqaasina waa inay ku jirto xuruuftii alifaxmaalaha wax ka mid a kaasi waxay u yaqaanaan lafdi almurakabu lafdigaas waa inuu yahay murakab murakab maxay ula jeedaan laba kelimad iyo wax ka badan inuu iska saaran yahay hadda zaydun haddaan ku gaabsanno murakab miya zaydun mase waa hal xabo waa hal xabo waa mufrad murakab maa markii zaydun keliya aan idhaahno lafdigaan haysanaa laakiin murakab ma haysanaa murakabaa naga maqan laakiin markaan idhaahno qaama zaydun murakab ma yahay warkaasi mase maaha laba kelimaduu iska saaran yahaa soo maa qaama iyo iyo zaydun qaama zaydun laba kelimadoodu ah laba kelimad keliya inuu iska saarma miyaa shardiya mase waa ka badan karaa haddaan dhahno hal qaama zaydun meeqa waayo saddex kelimadood hal iyo qaama iyo zaydun waa murakab murakab inuu noqdaa shardiga murakabkaasi labuu ka bilowdaa saddexuu noqdaa afaruu noqon karaa intuu doono ha gaaro xagga badnaanshaha laakiin waa inuu yahay murakab waa inuu yahay murakab wuxuu saarayaa hadduusan murakab ahayn hal xaba yahay lama yidhaahdo murakab yacni kalaam lama yidhaahdo shardiga labaad ee kalaamka laga rabo waa maxay waa inuu murakab yahay shardiga hore waa soo marna waa inuu lafdi yahay waa inuu noqdo haddana murakab waaya almufiidu midda saddexaad waa inuu mufiid yahay mufiid maxaa loola jeedaa macnaheedu waxa waaye almufiid waxaa la yihahdaa baa yidhaha culimmadu maa afaada faa'iidatan yaxsunu الsukuutu calayha waa wixii faa'iideeyo faa'iido maa afaada faa'idatan yaxsunu الsukuutu calayha waa wixii faa'iideeyo faa'iido faa'iidadaasay wanaagsan tahay in lagu aamuso waxaa haboonaanaya qofka lala hadlaayo inuu aamuso maxaa yeele waa faa'iidaysto war uma dhinna wixii sidaa qofka wax maqlaaya ugu faa'iideeya waxaa la yihahdaa mufiid tusaale ahaan haddaa hadda nidhaahno zaydun waa kula hadlaya adaan kula hadlaya markaasa waxaan ku yidhi zaydun waana kaa aamuse war faa'iidala miyaan kuu sheegay war zayd maxaa ka rabta aada leedaha soo maa warkaaga dhammaystir warkaaga naqsiyaa ku jira laakiin haddaan ihaahdo qaama zaydun zayd waa istaagay war faa'iida lama kuu sheegay haddaan ku idhaahdo jaa-a zaydun zayd ayaa yimid waraad ku aamusi karta waay waxaa iga naqlinaysaa markaa inuu zayd yimid waxaa leedahay hebela wuxuu sheegay inuu zayd yimid war mufiida waay laakiin warkii ay su-aali ka daba imaanayso oo faa'iidadiisa naqsi ku jira mufiid lama yidhaahdo war wax faa'iideynaya ma ah haddii sida zaydun aan inta iraad iska aamuso kale mufiid ma ah idan waa inuu yahay mufiid kalaamka waa inuu lafdi yahay waa inuu murakab yahay midda saddexaad waa inuu murakabkaasi noqdo mid mufiido wax faa-iideynayo ma jiraa murakab aan mufiid ahayn waa jiri karaa asoo lafdiya oo murakaba ayaa waxaa laga yaabaa inuusan mufiid ahayn oo waxaa maalan leeyahay in qaama zaydun hadduu zayd istaago hadduu zeed istaago waana aamus markaas ma dhamaystiran yahay in qaama meeqay ka kooban tahay in qaama zaydun saddexay ka kooban taha sooma in iyo qaama iyo zaydun waa murakab waa lafdi oo xuruuftii alifaxmaalaha qeyb ka mid ah ku jirta waa murakab oo saddex kelimadood uu iska saaran yahay laakiin maxaan ka weynay mufiidnimaan weynay zayd hadduu istaago war dhamaystiran maaha waa inaad tiraada zayd hadduu istaago waxaasi waxaasaa dhacaya oo warka aada dhamaystirto hadduu zayd istaago waxaasi waxaasaan bixinaya ama waxaasi waxaasaan keenaya midna maadan raacin warkaasi mufiid ma ah marka waxaa dhici karta asagoo murakaba inuusan noqon mufiid in qaama zaydun kalaam miya cinda alcarab kalaam mu yaqaanin in qaama zaydun maya warkaa naqsi a ku jira mar hadduusan mufiid ahayn kalaam uma yaqaanaan idan marka waa inuu mufiid noqdo mufiidnimada maxaan ku fahmi karnaa qofka maqlaaya waa inuu ku aamusi karo qofkaad warka u sheegayso waa in uu ku aamusi karo uu yahay qof wax faa'iidaystay faa'iidadaasna la aamusi karo hadduusan faa'iidadaas la aamusi karin warkana uu naqsi uga jiro warkaasi war mufiida ma ah bilwadci wuxuu wax ku faa'iideynayo waa maxay dabcan annaga hadda waxaan ka hadlaynaa waa luqat lcarab haddii fii kayri luqati lcarab warkaani uu yahay mlafdi murakaba mufiid ah laakiin luqada wax ku faa'iideynaya ay tahay luqa cajami sida ingiriis iyo faransiis iyo luqadahaas aan carabiga ahayn hadduu wax ku faa'iideynayo culamaa naxw kalaam muu yaqaanaan kalaam uma yaqaanaan ayaga agtooda dadkaas luqadaas ku hadlaaya agtooda ayagu waa u kalaam markay luqadooda ka hadlaayaan laakiin luqat lcarab culamaa lcarabiya waxaasi kalaam uma yaqaanaan waa inuu wax wax ku faa'iideynayo ay noqdaan bilcarabiya waa luqadii carabiga inuu wax ku faa'iideeyo intaas markii la helo warka waxaan leenaha waa kalaam intaas mid ka mida hadduu ka maqan yahay maxaa ka maqan waxaa ka maqan shardi ka mida shuruudihii uu kalaam ku noqon lahaa alkalaam marka waa maa yajtamicu fiihi arbacatu umuur waa wixii afar arrin ay ku kulmayaan alkalaam maa yajtamicu fiihi arbacatu umuur waa midkii afar arrin ay ku kulmaan ayaa kalaam la yihahda waa inay ku kulmaan markii la leeyahay macnaheedu waxa waa waa inaan midna la weyn afartaba waa in la wada helo oo dhammaantood laga wada helo afarta arrimood waa maxay midka koowaad waa allafdu midka labaadna waa atarkiib waa inuu yahay murakab midka saddexaad waa an yakuuna mufiidan waa inuu mufiid noqdo midka afaraadna waa inuu wax ku faa'iideeyay bilcarabiya afartaas hadday warka ku kulmaan maxaa la leeyahay ya waa kalaam ind cinda anaxwiyiin waa kalaam haddii mid kamida laga waayo cinda anaxwiyiin kalaam ma ah cinda anaxwiyiin kalaam ma ah qad qaama qad qaama macnaheedu waa maxay waa istaagay ma dhammaystiran yahay warkaas ya mase waxbaa ka maqan qad qaama war dhammaystiran miya naqsiyaa ku jira sababtu waa maxay waxa ka maqan waa maxay xagee naqsi uga jiraa mufiid la-aana meesha wax uga jiraan mufiidnimaa la waayey mufiidnimaa la waayey sababtoo a murakabka waa inuu noqdo soo lama dhihin laba kelimad wax ka badan qaama laba kelimad miya mase waa hal kelimad waa hal kelimad halkaas maxaa ku baxay murakabnimaa laga waayey mufiidna maho qaama keligeed wax ma faa'iideynayso idan afartaanaad fiirinaysaan kalaam haddaad maqashaan waa in afartaan laga helo waa laga baaraya haddii laga waayo kalaam lama yidhaahdo haddii qofki kuu ishaaro istaag oo ishaaro ah warkaas war wax faa'iideynaya soo maa istaag ishaaradu faa'iiday tusinay hadda matalan qofka haddii gacanta lagu taago la yidhaha istaag istaag afka laga dhihi maayo gacantaa lagu yidhi qof wax loo faa'iideeyo soo maaha wax loo diraayo fahamsan kalaam miya mase maahan ya kalaam maahan maxaa u diiday inay kalaam noqoto maxaa u diiday ya a lafdigaa laga waayo lafdi ma jiro lafdiga waxaa la yidhi waa asawt lmusmushtamil soo maa meeshaan sawd miyaa yaalla sawd waa dhawaaq waa in la hadlo meeshaana sawd ma yaalla ishaaraa taalla ishaaradu marka waxbay faa'iideyn kartaa nabiga sala allahu alay wasalam asagoo tukanayo fadhi ku tukanaya markay saxaabada gadaashiisa istaageen muxuu u ishaaray an ijlisu fariista gacantuu sidaa ku yidhi waa u ishaaray ishaaradii gacantahay ma fahmeen saxaabadu ma samaysan fahmin way fahmeen haddii waa kalaam la yidhahdo ishaaradaas salaaddu maxay noqonaysaa ya haddii kalaam waayo la yidhaahdo salaadda waa buraysaa soo maaha salaadda kalaamka waa buriyaa laakiin kalaam ma ahan ishaaradu marka kalaamku waa lafdi marka koowaad lafdi waa la fahmo waa cod kulansanaya xuruufta alifaxmaalaha qaar ka mid a marka labaad waa murakab waxaa ku baxaya waxaan murakab ahayn marka saddexaad waa mufiid waxaa ku baxaya waxaan mufiid ahayn marka afaraadna luqada ay wax ku faa'iideynayso waa inay tahay luqa alcarabiya intaas waa la fahmaan u malayna wuxuu yihi wa aqsaamuhu damiirka xagga u laabanaya waa aqsaamu ay aqsaamu lkalaam kalaamkii lasoo sheegay qeybihiisa halaahatun waa saddex markaan leenahay hadalku laba kelimadood iyo wax ka badan waa inuu iska koro wuxuu iska korayaa saddexdan qaybood ka kooban saddexdan qaybood ee soo socota waa wuxuu hadalku iska koro wa aqsaamuhu aqsaamu lkalaami halaahatun waa saddex ismun wa ficlun wa xarfun jaa-a limacnaa midka koowaad waa ismun midda labaadna waa ficlun waa ficil midda saddexaadna waa xaraf xarafka laakiin wuxuu raaciyey jaa-a limacnan xarafkaasoo limacnan u yimid macno darti u yimid xuruufta laba qaybooda xuruuf macno darteed u timaada iyo xuruufaan macno lahayn xuruufta alif axmaalaha macno miyay leedahay marka keligeed ay tahay wax macnaa mala alif iyo ba iyo ta macno male kuwaasoo ku saaraya xuruufulhijaa-iya la yidhaha kuwaas wuxuu sheegayaa marka uu kusoo daraya waa xuruuf macno leh sida hal hal waa istifhaam hal qaama zaydun zayd ma istaagay waa su-aal su-aashaas xaggee laga keenay hal ayaa faa'iideynay sida fii waa noo imaan doonaa xuruuftaasi waxay faa'iideynaysaa daraf iyo wax meel ku dhex jira xarafkan marka waa inuu yahay xaraf macno darti u yimi saddexdaas ayuu u qaybsamaa kalaamka walidaalika markaan hadeeta tusaalaynayna murakabka mar waxaan ku tusaalaynay qaama zaydun qaama zaydun waa murakab aan dhahna soo maaha qaama zaydun murakab markuu yahay isa saaran yahay wuxuu iska saaran yahay waa ficil iyo isim waay qaama oo ficila iyo zaydun oo isima markaan dhahnay qad qaama zaydun qadaan kusoo ziyaadina soo ma qad waa xaraf qaama waa ficil zaydun waa isim idan murakabkii aan soo marnaa wuxuu iska korayaa saddexdan qaybood kalaamku saddex qayboodoo u qaybsamaa isim iyo ficil iyo xaraf isim maxaa la yidhaahdaa dabcan calaamaaduu leeyahay shiikaa keeni doona ficilkuna calaamaaduu leeyahay shiikaa keenaya xarafkuna asaa sheegi doonaa sidan waxa calaamad u ah calaamad waa astaan lagu garto oo markaad aragto aad fahmayso waxaan ma ficil amase waa isim mise waa xaraf asaa keeni doona astaantaasi calaamadahaas laakiin isim waxay ku macneeyaan ama ay ku tacriifiyaan naxwiyiinta iyo culamaau naxw waxay yidhahaan kalimatun dallat calaa macnan isimku waa kelimad macno ku tusinaysa fii nafsihaa naf ahaanteeda macno kuugu tusinaysa walam takhtarin bizamaanin zamaanna aan la xiriirin waa kelimad macno ku tusinaysa fii nafsihaa kugu tusinaysa wax zamanana aan la xiriirin zaman calaaqa lama leh zaman waa la yaqaanaa waa waqti waqti tegay iyo mid soo socda iyo mid la joogo midna calaaqa lama lahan ayado isimku waxaa la yihahdaa kelimad kelimatun dallat calaa macnan waa kelimad macno tusinaysa fii nafsihaana kugu tusinaysa fii nafsihaa waxaa laga saarayaa inay keyrkeed u baahan tahay isimka waxaa dhici karta keligiis inuu isku filnaado ou keligiis noqdo kalaam kalaamkii afartii arrin laga rabay afar arrina laga rabay soo maahan kalaamkii kalaamkii afarta arrin laga rabay isimka keligiisaa noqon kara idan waa kelimad ku tusinaysa macno naf ahaanteedna kugu tusinaysa oo aan keyrkeed u baahnayn way ka deeqtoontaa keyrkeed laakiin wax zamana miyay ku tusinaysaa zaman tegay iyo mid soo socda iyo mid la joogo midna ku tusi mayso walam taktarin lama xiriirsato bizamaanin zaman zaman lama xiriirto wax calaaqaana zaman lama leh sida maalan markaad leedahay zaydun qaa'imun zayd waa mid taagan hadalkaas ma dhamaystiran yahay waa lafdi waa murakab waa mufiid waana biluga alcarabiya wax ku faa'iideyna shuruudiisoo kuma dhama zaydun qaa'imun waana isim zaydunna waa isim qaa'imunna waa isim idan keyrkeed miyay u baahnaatay uma baahnaan waa kelimad macno ku tusisay macnahana naf ahaanteeda ku tusiday keyrkeed uma ugumaysan baahan in lagu kaba keyrkeed uma baahan zaman miyay la xiriirtaa hadda zaydun qaa'imun markaa macnayno zayd waa taagan yahay ma zamanay calaaqa la leedahay wax calaaqaa lama laha idan taas waxaa la yihahdaa isim ficilka wa ficlun waa qeybta labaad inta hore waxay wadaagaan isimka tacriifkii kalimatun dallat calaa macnan fii nafsiha ilaa halkaas laga soo gaaro way wadaagaan laakiin meesha dambey ku kala tegayaan tii hore waxay ahayd soo maaha walam takhtarin bizamaan zaman lama xiriirto tan waxaa la leeyahay waqtaranat biaxadi asminati halaaa waxay la xiriirtaa zamanada saddexdaa mid ka mid a waqtaranat biaxadi alasmina athalaatha saddexda zaman mid ka mid a ay la xiriirtaa saddexda zaman waa maxay saddex zamanaa jirta zaman tegey hadda masalan shalay waa zaman tegay soo ma hadda aan joognana waa zaman xaadira oo la taagan yahay berri oo soo socotana waa zaman mustaqbala zamanku waa saddexdaas qaybood ficilku waa kelimad macno kugu tusinaysa fii nafsihaa laakiin waxay la xiriirsamaysaa zamanada saddexdaa mid ka mid a ama zaman tegay ama mid soo socda ama mid la joogo waa la fahmaa maleyna kelimada taasaa waxaa la yihahdaa marka ficilka ficil iyo ism marka maxay isku khilaafeen ya ficil iyo ism markii la tacriifinayay maxay isku khilaafeen meesha ugu dambaysa soo ma meesha ugu dambaysay isku khilaafeen ficilka waxaa la yidhi zamanadii saddexdaa mid kamid uu la xiriirsamaya isimkiina maxaa la yidhi wax calaaqaa lama lahan zaman oo la xiriirsama intaas waa khilaafka udhexeeya ficilka iyo isimka xagga tacriifka ama calaamaadka waa noo imaan doonaa alaama calaamado badan ay ku kala duwan yihiin ficilka markii saddexda zaman la leeyahay zaman maadiya ficil maadi soomaadan maqlina waa zaman tegi mid mudaarica mudaaric maxaa laga wadaa mustaqbal waa wax soo socda iyo amarka oo ah waqti la joogo haddaan hadda ihahdo qum istaag istaag macnaheedu waa maxay xaaliyan istaag waa hadduu la joogo istaag idan waa xaalkii markaa la joogo ka hadlay waa zamanka markaa la joogo kaasaa waxaa la yihahdaa saddexdiisa qaybood ee zamanka la xidhiidaysa ficil waay wa xarfun iyo xaraf xarafka waa kalimatun dallat calaa macnan laakiin fii nafsihaa ma ah waa fii gayriha meeshii kuwa hore aan lahayn fii nafsihaa xarafka maxaan leenahay waa fii gayriha maxaa loola jeedaa xaraf keliya gooni inta u istaago wax ma faa'iideyn karo iskuma filna xarafka keligii iskuma filna wuxuu u baahan yahay wax macnihiisa dhammaystira wuxuu u baahan yahay wax kamila oo buuxiya hal haddaa hadda tidhaahdo war dhammaystiran miya hal ama wax faa'iideyn kara ama macno gooniya ku tusinaya marka keligiin ugu gaabsado maya laakiin markaad tidhahdo hal qaama zaydun macnoo ku tusiya soo maa zayd ma istaagay wa waa su-aal markaan qaama zaydun raacinay macnu macnayna tusiday hal macnahaasi ayna tusiday fii nafsihaa miya mase waa maca gayrihaa waa maca gayrihaa waa qaama zaydunta ay la socoto macooday kugu tusinaysaa keligeed gooni uma istaagayso kaana waxaa la yihahdaa xaraf lidalika sheikh wuxuu yihi jaa-a limacnan macno u yimid xarafkaasoo macno u yimid macno faa'iideynaya saddexdaas qaybood ayaa kalaamka u qaybsamaa waa qaybintii kalaamka kalaam maxaa la yihahdaa tacriifkiisa waa in afarta arrin aan soo marna ay ku kulmaan meeqo qeybo u qaybsamaa kalaamka waxaan leenahay saddex qaybood ayuu u qaybsamaa isim iyo ficil iyo xaraf saddexdaas qaybood oo u qaybsamaya intaa waxaan rajaynaa in la fahmay ragguna waa dabcan rag naxwaha xoogaa ajruumiga soo marmaray waa ku jiraan kuwo cusubna way ku jiraan laakiin waxaa la rabaa in la isjiido insha allah muraajacadana la badiyo tusaalooyinkana aada loo raacraaco tusaalooyinku waa muhiim qofka fahamkiisa waxaa daliil u ah inuu tusaalaha fahmi karo meesha tusaalaha laga haysta iyo meeshuu ku dhammaystiran yahana uu kala fahmi karo laakiin haddaad xifdisaan oo dusha ka taqaanaan markii tusaale la keenana aadan sheegi karin wax ma fahamsanin fahamka weli waa kaa maqan yahay fahamka weli waa kaa maqan xifdiga keliya muhiim ma ah waxa asaasa in wax la fahmo marka fahamka ku dadaala tusaalooyin badan isweydiiya mid walba maxaa ka dhiman shuruuddii ma dhammaystirtay wax miyaa ka dhiman hadday ka dhiman yihiin waxa ka dhiman waa maxay in mid walba la fahmo waa muhiim insha allah baarak اllahu fiikum wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin